warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada joog istaaji baabo maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeenimo arbaca soddonka bisha agosto labaatan saddex iyo labaatan dhacdooyinka caawa barnaamijka wareegga wararka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegay inuu sii socon doono dagaalka ka dhanka ah al-shabaab inta taaka ka mid a dhulka soomaaliya ay joogaan dagaalamayaasha al-shabaab aadan yabaal ayuu maanta gaaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxuuna la hadlay ciidanka halkaasi jooga waan soo gudbin doonaa barnaamijkai aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijkaas ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka oo qaaftaya arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo sheegay in mar dhow laga adkaan doono dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir mungaabna oo uu ku hadlay isaguna barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida oo la hadlay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo u diyaarsan dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa bogaadiyey ciidamadaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliyana wuxuu u beeniyey inuu jiro khilaaf u dhexeeya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed barnaamijka ayaan caawa kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaas wixii soo kordha ayaad maqli doontaan farsamadu waa cabdiwahaab tabintuna waa anigoo joolo shaakir waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaalkaalkaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildon
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaan infajigan ayaa laga rabaa
markale habeen waxaa wanaagsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare waxa uu la hadlay saraakiil iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda soomaaliya wuxuuna sheegay in lacagdul gudanin qof walba oo xaganraacinaya halganka uu diinta badan u soo qaatay ee dalka looga saaraya al-shabaab ra-iisul wasaare xamse ayaa tilmaamay in dalka uusan horumar iyo isku-filnaansho gaari karin haddii uusan lahayn haliyeeyo naftooda horyaal ah oo iska dhigaya ama isku dhigaya al-shabaab walba oo soo horjeema dowladda soomaaliya cabdi barre ayaa hoos ka xariiqay in dagaalku uu sii socon doono intii ay ku harsan yihiin al-shabaab taasi ka mida dhulka soomaaliya wuxuuna ugu baaqay muwaadiniinta soomaaliyeed ee in ay garab iyo gaashaan u noqdaan difaacayaasha qaranka ee dhiiggooda u horaya horeynta dalka xamse barre wuxuu warbixin la xiriira xaaladaha bulsho ee ka jira degmada aadan yabaal iyo deegaano u dhow ka dhegaystay odayaasha dhaqanka isaguna ra-iisul wasaaruhu sheegay in xukuumadda dal qaran ay ka go-an tahay dhammaan ee in adeegyada asaasiga ah la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo deegaanada laga saaro al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre waa dhawaasi ka hadlay madaxweyne
gorgor marka waxay tahay ciidamada ugu qiimaha badan ee ay jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ku faanto ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ma jiro dal micno leh adduunka oo aan lahayn ciidan difaaca haddii uusan dalku lahayn ciidan difaaca oo dhiigooda u hura weligiis dal noqon maayo adinoo weligiis ma istaagaayo weligiis dal micna lama noqonaayo difaacayaasha dalka oo aad idinku kow ka tihiin ood ugu horraysaan adduunka meel kastoo la joogo dal kastayba wuxuu dalku yahay ku seexdaa lagu ixtiraamaa haybad
haybad lagu siiyaa looga cabsadaa qiimo iyo karaamo uu ku leeyahay waa xooggiisa dalka
waa ciidankiisa waa militarigiisa especially markii hoos liisa dhaadhaco loo sii dhaadhaco
ayaga ayaa waxaa- waxay u taagan yihiin dhamacda dhamacda iyo xabadda
ayaga ayaa waxay mar walba u taagan yihiin dhaxanta dhaxanta. ayaga ayaa u baahda oo u gaajooda ayaga ayaa u soo jeeda oo hurdada uga taga ayaga ayaan meel la ka cabsanin sidii hadda aad idinkuba halkudhegyadii muhiimka ahayd hadda qaadayseen ka muuqata waxaa waaye qiimaha ay leeyihiin waa dadka noocaasa waaye oo dalku uu ku taagan yahay hooyo kasta oday kasta ilmo kasta oo ama jiifa ama wax baranaya ama si nabadgelyo ah magaaladiisa u fadhiya ama si karaamo leh adduunka u ixtiraamayo waxaa ka dambeeya oo saldhig u ah idinka ayaa ka dambeeya oo saldhig u ah dal kastana waa sidaa adduunkaoo dhanna waa sidaa dalku markii uu idinku hadda waxaad ku dhimanaysaan ood ood ku shahiidaysaan ood ku dhaawacmaysaan ood ku gaajoonaysaan waddankiinni ood cadanka difaacaysaan qofku markuu ku soo biiraayo ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed qof kasta ma ciidan mu noqon karaa qof kasta gorgor ma noqon karaa qof kasta gargar ma noqon karo qof kasta markuu ku soo biirayey oo ciidanka ku soo biirayay oo ininkeeda ka mid ah shuruudaa laga soo buuxiyey soo maa foom baa laga buuxiyey waa la soo imtixaanay waa soo fadhiistay kuwa badan oo walaaladiisa oo saaxiibbadiisa ayaan fursaddaas helin soo maa oo meesha ka noqday number one waxaad ogtihiin military ma noqon karo qof akhlaaqiyan akhlaaq liita oo ebera way adag tahay inuu ka mid noqdo waxaase waxaasoo dhan ka sii muhiimsan qof fulay ah ciidan maba soo doontaba xero fulay ma aha meeshan qof dhimasho ka cabsaday oo dhaawac ka cabsanaya meeshan ma soo aado sidiisaba wuxuu ilaahay yidhi in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna sidoodaba dadka mu'miniinta ah xoolahooda iyo nafyaalkooda waa laga iibsaday ilaahay bay ka iibsadeen waxayna ku beddesheen janno dagaalku mar hadduu xaq yahay mar hadduu jihaad yahay qofku naftiisa ugu gaday ilaahay buu ka iibsaday wuxuuna kaga iibsaday janno ilaahay janna si tanna qaado maxay sameeyaan marka yuqaatiluuna fii sabiili illaah jidka ilaahay bay ku dagaalamaan deedna maxaa dhacaya fayaqtuluun wa yuqtaluun markaasay wax dilayaan ayagana waa la dilayaa lama dhihin waxun bay dilayaan keliya laakiin waxaa la yidhi fayaqtuluun way dilayaan ayagaa dilaya wa yuqtaluuna ayagana waa la laynaya oo waa la dilaya inay sidaas tahay waxaad ku garan jeyshkii ugu qiimaha badnaa waxaa hoggaamiyey nebi maxamed alayhi salatu wasalaam soo saas maaha beder buu hoggaamiyey waxaad og tihiin toddobaatan baa laga dilay gaaladii toddobaatan waa laga soo qafaashay isla macrakadii ku labayd ee ku xigtay dagaalkii ku xigay soo uxud maahayn uxud baa la tegey uxud oo weliba muslimiintu intay soo guulaysteen markii hore dadkii aan ka qayb gelin dagaalka aad u xiisaysanaayeen dhallinyaro u badan si xoogla loo galay marka dadkii waxaad ku garanaysaa nabigu wuxuu codsaday war magaaladan ku dagaalamaynaa difaaca aan xiranno ayuuna waxay dhe wuu kari waayey waxaa la yidhi maya bannaankaan u baxayna rasuulka ilaahay ma sugayna waxaan bannaankaan ku doonanaynaa jabal uxudaa la tegey nabiga waa qorshihii waa dejiyey laakiin jab baa dhacay saxaabadii toddobaatan saxaabi baa la dilay shalay fa yuqtaluun bay haayeen ayagaa fa yaqtuluuna shalay bay lahaayeen laakiin maalintii dambe markii hore ayagu ha jebiyaanba laakiin markii dambe jab baa dhacay saxaabadii toddobaatan baa laga dilay aaggiina waa laga qabsaday meeshii toddobaatan baana laga dilay sababtuna way iska caddayd oo markii ciidan la yahay sababta keliya oo jabku u dhaco inta faraha badan waa khalad dhaca oo ama hoggaanka ka dhaca ama askariga ka dhaca ayaa khalad keena jabka keena inta faraha badan waxyaabaha hadda aad wada dareemaysaan waxyaabaha hadda aynu aragno waxaasoo dhan waxaa waaye qul- qul huwa min cindi anfusikum waaye xaggeenna unbu ka imaada meel kale kama imaan ama askari amar qaadan waaye ama taliyo khaldamay oo kor ka amar qaadan waaye ama sarkaal si khalada wax u isticmaalay qalad baa dhacay qalad ubaa dhacay meel buu ka dhacay ee laakiin ciidanku waa sidiis geesinimadu waa iyagii un waa waa waxay yihiin waa la yaqaanaa goorgoor maan isu tilmaamaynaa sanad baan ku soo jirnaa dagaalkan waxaan ognahay inay ka ima in laga keenay xamar iyo firfira laga soo bilaabay dagaalka maalintii hore een halkan imid anugu geed meeshaan ku yaalla hoostiis xabaddu halkan ay ka dhacaysa geed meeshaan ku yaalla hoostiis waxaan kula kulmay macawisley ka timid firfir agteeda dagaal ka soo bilowda oo lugta oo uu t- ee, guddoomiyaha maxaas hogaaminayo oo ilaa xilligaas soo socday oo soo lugaynayey oo dagaal ku soo jiray yaa hor socday yaa la yaa u jebinaya ciidanka yaa waday gorgor bay ahaayeen iyo danab iyo ciidamada kale xoogga dalka soomaaliyeed intii laakiin asaal waxay ahaayeen ragga ku go'ay ee ku wada shahiiday ee ku maqan waxay ahaayeen gorgor iyo waxay ahaayeen maxaa ku dhaha danab badankooda ayay ahaayeen waxaa ku maqan ood ogtihiin shuhado badan oo odayaal leh odayaal dhaqameedkeeni sharafta lahaa eh ayaa ku maqan oo meeshaas ku soo shahiiday dhinacan waxaad ogtihiin xamar ayaa laga imaaday xabadda xagee ka soo bilaabatay balcaday ka soo bilaabatay webiga ilaa indian ocean inta udhaxaysa ayaa la soo xaaqay oo soo xaaqdeen tobannaan shuhada ah ayaa naga shahiiday meeshaas oo ku dhimatay bilaash kumaydaa imaan laguma imaan caws weyne bilaash laguma tegin intaasoo dhan aad soo shahiidaysa tacabkiistaa soo galay shuhadadii waxaasoo raggii soo shahiiday raggii shaqadaa soo qabtay ma qabato in magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo magacooda magaciinna in fitna wale kow ah ama laba ah oon micno laha inuu ku ciyaaro lama aqbali karo cid aqbali karta ma laha lama aqbali karo ciddii ka dambaysay waa lala xisaabtami qofka dalka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ku doona ahaado hadduu sargaal yahay waa lala xisaabtami waa in lala xisaabtamaa magac dil lama oggola sharaf dil raggiis gorgor iyo ragga la midka ah oo waxaan ogaan soo dhigay oo la og yahay oo cadowgu yaqaanaan oo cabsiday ka qabaan ilaahay weyna waaxid og yahay oo kuwa xalay la iga warramaya iyo isaga uga cabsanayaan in magacooda la dilo in fitna lagu dhex abuuro in huuhaa la dhex geliyo no dareenkiinaan qabnaa inta aad duurka jiifteenaan ognahay inta aad dhib idinku soo dhacaan fahamsannahay waa idinka damqanaynaa saaad u qiimo badantiinaan ognahay geesinimada idinku jirtaan ogahay waa meeshaan xilligii dallacaaddaa la joogaa xilligii wax laydiin qaban lahaa baad joogtaan xilligii laydin karaamayn lahaa baad joogtaan xilligii raggu kala bixi lahaa baa la joogaa sideedaba rag markay baashu kharaaraato isma raaco waad ogtihiin falammaa fasala taaluutu biljunuud qaala ina allaha mubtaliikum binahar taaluut waa la yaqaanaa soomaha nebigaas ciidan baa raacay camaaliqo niman la yidhaahdo loo geli waayey oo baytulmaqdis haysata ayaa wuxuu yidhi waa la soo dagaalamana ina keena ina maryaal waa soo daba yaacay ciidan ciidda ka badan markii dhexda la joogo ayakoo aad u ooman oo aad u rafaadsan ayaa wuxuu dhegaysta ilaahay wuu idin imtixaanay imtixaan baa la isgelinayaa imtixaanku waxaa weeye waana ooman nahay tacbaanna waa nahay laakiin halkan horteenna webi baa ku yaal webi baalki muxuu ahaa tog biyo maraan oo biyuhu qulqulayaana ku yaalla halkan waa sii maraynaa qofkii biyahaas ka cabba ima raacayo ha la socdo haddaba waxaa la fiirinayaa wax la yidhaahdo indibaadiyadda iyo qofka sida uu naftiisa u kontaroolo because militariga qofka askariga dadka kale wuxuu kaga bedelan yahay naftiisu ka adag yahay istaag waa istaaga naso waa nasana meeshan gal waa gala wuu ka duwaya dadka kale lamid maaha marka wuxuu rabaa ciidan aan sidaa u habaysnayn oon saa isu dhegaysanayn wuxuu aaminsan yahay inuuna isku hallayn karin markii cadowga la tago marka wuxuu rabaa inuu ogaado yaa dagaalami doona yaase dagaalami doonin wuxuu yidhi dhegaysta waa laydin imtixaanaa webigaanaa la maraa waa taliyihii guud qofkii biyaha cabba oon bayna tacbaan yihiin aniga ima raacaayo hala socdo allaahumma in hal qofoo hal baa lagu ogolaya gacanta hal marsaa dheh fiiqs bes mar damba kuma celin karti intaasaa la ogolaya waman lam yadcamhu fa innahu minii qofkaan cabbinu baa raacaya maxaa dhacay fa sharibuu minhu ilaa qaliilan markii meeshii la tegey biyihii waa laysku jeexay in yar mahane waxoogaa yaraa ka soo hartay intii kale biyihii bay ka buuxsamay calooshi calooshaa intay wada fuurtay oo ilaahay fuuriyey ayaa wax dhaqaaqaba la waayay iyadana wuxuu ordayga noqda calooshina waa wada fuurtay intii kalaa soo raacday waxay u yimaadeen meeshii ciidanka oo laba ciidan oon isu dhigmin ciidan kumannaan ah iyo waxoogaagoodii oo yaraa ayaa meesha durba qaar baa niyad jabay markaasay waxay yidhaahdeen waxaa waaye lama dagaalami karno meesha lama dagaalami karno haddana maxaa dhacday wuxuu yidhi marka intii aanila socon karin oon dagaalami karin way iska noqon qayb baa waxay dhaheen maya waan dagaalamaynaa kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan katiira imisaa qolo xoog ciidda ka badan ay koox yari ka adkaatay annaguna kooxdii yarayd inaan maxaan rajaynaynaa waa dagaalka waa gelaynaa dagaalkii baa la galay kooxdii yarayd baa raysay ninkii ugu weynaa yaa dilay nebiyullaahi daa'uud oo wiil yar ahaa oo askarta ku jiray baa dilay wa qatala daawuudu jaaluut marka halkaasay ku dhammaatay macrakadii waxaana adkaaday taaluud baa adkaaday iyo wax ogaagiisa yaraa la socday baa adkaaday markay bahasha dhabta gaadho waa la kala harayaa markaad imanayseen ood ciidanka aad noqoteen waad soo dhaarateen soo maha qof kasta ilaahay buu ku soo dhaartay wuxuu ku soo dhaartay ilaa dhibicdayda dhiiggaa ugu dambaysa ay dhulka ku dhacayso calankaanaan saa u haynaya calankii sharaftiisa iyo hagoogtiisa iyo dhibicdaba waxaad garanaysaa waxaad diyaar u tihiin duruufta ugu adag xataa asagoo qofkii dhaawaca oo dhiiggiis ka da'ayo oo tacbaana inuu diriraayo ku soo dhaartay oo dagaalamayo oo usan dhaqaaqayn laakiin saan sheegay khaladku waa dhacaa wuxuu ka dhacayaa saxaabadiibu ka soo dhacay ilaahayna markiiba uu abaalmariyey oo waa la jabshay laakiin markiiba maysan cararina buurta xagga intay fuuleen ayay dib isu habeeyeen dib isu habeyn munaafiqiintii keliya ka tagtay oo carartay oo madiine ka gashay laakiin dadkii muslimiintaha waa diidan inay noqdaan markiiba way is habeeyeen innaga maanta meel laga tago lama joogo laakiin haddana waxaan qabaa in ciidanka sida uu la yaqaano aan qayb keligeed lagu sii dayn weligeed ee askarigu nasto oo mar dagaalka galo oo mar soo nasto oo mar dagaalka galo aadaa laydinku hawan yahay aadaa laydin jecel yahay xoogga dalka soomaaliyeed aadaa loo jecel yahay waxay la tahay dhammaanteen waxaa inoo taalla oon maanta u imid anigu inaan idaan soo dhowaada wiilashayna sharafta leh geesiyaal baa tihiin waa idinka mahad celinaynaa sidaad waddankaan u difaacdeen waxaad ugu tagteen cadowga saad u sii burinayseen u sii burinayseen ayaad darbigii ugu dambeeyey ku geyseen meeshii ugu dambaysay ayaad ku geyseen marka waxa dhimanna waan ognahay tiradooda la yaqaan waxay yihiinaa la yaqaan marka waxaa sharaf ah runtii karaamo ah inay meel walba laga yimid meel walba ciidamadan kasoo ay ka soo baxeen ee aan joogno meel kasta laakiin aagaggii yaryaraay oo haddeertan la soo baneeyena insha allahu tacaala waa la buuxinayaa wax alla wixii qaldamayna waa la saxayaa kuwa lagu tashanaayo inaad tihiin kuwa dalka sharaftiisa haya inaadna haysaan ood qabateen ood ka adkaateenna waa idin sheegaa dalkan wuu xoroobayaa meel looga laabta ma leh xorriibaddii lixdankii aan qaadannay gadaal buu cadow ka xuni ka qabsaday waana kan maanta jooga waa in markaan xorayno waxaadna ogaataan xilligaa laga soo bilaabo rag baa xoreeyey gabdhaa xoreeyey oo naftoodii u huray oo hebello iyo heble iyo heble leh oo taallooyinkooda aragteen oo sharaftoodii aad aragteen ayagoo ama dhagax tuuraya ama xabad ridaya ayay dhinteen way ku shahiideen magac iyo sharaf iyo karaamo ayayna ka qaadeen karaamadii baan marka idinku yeeraynaa rijaalun ilaahay subxaana wa tacaalana wuu ka hadlay yacni sida dalku dadku ay dagaalka ay u jeclaayeen saxaabadii iyo say geesiyaal u ahaayeen anas binu nadar nin la yidhahdaa miitaal u soo qaadana oo uxud timirtaa yarta ah haddaan dhinto oon dagaalkan ku dhinto janno ma gelayaa haa waan gelayaa hadday saas tahay saddexdaan xabadoodee timirtaa intaan dhammaysanaya inaan sii noolaadahay wallaahi waa cumri dheer u dhahay waana tuuray horuu ka galay dagaalkii waana shahiiday qur'aan baa ku soo degay min almu'miniina rijaal dadka mu'miniintaa waxaa ku jira rag marka rag marka la leeyahay waxay ku tusinaysaa waxa la galay inay tahay wax aad u adag oo ayna sahlanayn qof walba ma samayn karo rag oo dhan magaca rag kama wadaha qur'aanku rag wuxuu u yaqaanaa ragga ragga ah ee geesiyaalka ah ee dabka gale u yaqaanaa marka min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadullaha calayh waxa ay rumeeyeen waxa ay ilaahay kula ballameen marka way ku shahiiday haddana qur-aanku saasuu u ammaanay annagana kuwo badan oo sidaasoo kale ah jirood og tihiin oo saaxiibbadiin ah kuwo badan ayaa ku dhaawacmay kuwo badanna waa ku shahiideen maanta dariiqaas inaan ka leexanno oon dib uga laabanno oon waxoogaa cadow ah oo khawaarij ah waddankeenna aan u dayno maynala saxsan tahay mise waa qaldan tahay diyaar ma u nahay waddankeena inaan difaacanno diyaar ma u nahay dalka inaan difaacanno waad difaacaysaan waadna difaacdeen geesiyaal sharaf laa tihiin karaamaad leedihiin qiimaad leedihiin taliyayaashiinnimaa idin jooga sidaan sheegay waaye ma jiro jujuub ma jiro canaan ma jirto waxaa waaye culays ma jiro saraakiishiinnina waa joogtaa waxaan runtii oo iyadana karaamo ah oo aan rabaa inaan dhallinyaradeenna aan u ballan qaado iyadana wiilashaan kulligood kulligood geesiyaal waaye waa in darajaad la siiyaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar khawaarijtu ha jabto khawaarijtu ha jabto khawaarijtu ha jabto
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
toddobaadkan iyo sahanka nolosha hanad wuxuu cagta saaray jidkii burburka xaawakiin ma u suurtogeli doontaa inay ka soo leexiso jidkaasi khaldan hanad hadda raaligelin ka bixi dhaqso oo marunta aan sheeg miyaa raaligelin ka bixinayaa run noocee waay taas edabdarradaas gurigan uguma dulqaadan karo markay dhaaf aan abdir la noolaade ah waan u jeedaa waa isaga qofka kuugu dhahay sidaan samay soo maaha inaad edabdarro la timaadid si aan kuugu oggolaan inaad isaga la noonaatid soo maaha waxaad mar kasta raadisaa qaab aad aabbahay ugu eedaysid wax kasta oo qalada u dhaca
xaawakiin iyo dirir waxaa ka dhexeeya khilaaf laakiin adigu sidayda oo kale waad og tahay inuusan mooge wax dan ah ka lahayn carruurtayda sidaasi daraaddeed ayaad aniga iigu imaanaysaa beddelkii aad mooge u tegi lahayd iska hilmaam xitaa inaan kuu imid aniga ayaa ka shaqaynaya hanad qaladka anigaa leh oo kula soo doontay xaawakiin orod oo waxa saxada ah sameey oo mooge ka soo dhaadhici inuu ii oggolaado inaan wiilkayga korsado wiilka aniga ayaa dhalay ilaahay iyo rasuulkiisa haddii aad taqaannaan kuwaas iyo kuwo kale oo xiise leh kala soco riwaayadda taxana ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jibci kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah maxay kula tahay in dumarka ragga guur ay u soo bandhigtaan xasuusnow inaad ku soo dirtid nambarka saddex shan afar waynana farxadgelin doontaa inaan fikirkaaga aan ogaanno nagala soco barteenna facebooka oo ciwaankeennan uu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree ka malay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmaya wax kale Eh.
isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdhasimi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka Dalsana Musaare ahayd bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeka Dalkuna waa saaraya shirkad hooseed.
ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaq-
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan rabaa inaan halkaan eh, runtii marka horba isla waa mahadsan tahay walaal muliid eh, adiga iyo bahda national t v somal national t v aad baan idiin salaamayaa waana dhowahay intaas kadib de waxaan rabaa inaan halkaan hambalyo iyo bogaadin ugu diro ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dagaal xaq ah kula jiro khawaariijta ee, doonaya inay ummadda soomaaliyeed u diidaan nolol dhiigooda bannaysteen xurmadooda bannaysteen maalkooda bannaysteen naftooda bannaysteen raggaas u istaagay waan u hambaleynayaa sidoo kale waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka dhigay ajendo qaran ajendadiisa koowaad in dalka laga sifeeyo argagixisada runtii markaan eh, dagaalkaas waxaan u arkaa dagaal xaq ah waxaanan aaminsanahay in ciidamada soomaaliyeed muddadii yacni shan iyo tobanka bilood ee hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xafiiska fadhiyey eh, muddadaas kooban in guulo waaweyn oo la taaban karo laga gaaray arrinta la dagaalanka argixisada waxaad ogsoon tahay waxaa lagu xoreeyey muddadaas kooban eh, degmooyin waaweyn oo istiraatiiji ah kasoo bilaab xarag dheere ceel buur ceel dheer muqukori aadan yabaal iyo maxaan ku dhihi lahay deegaano kale oo iyagana aada muhiim u ah oo deegaanadaas hoostaga sida maxaan ku dhihi lahay wabxa allahu almustacaan ee yani masaajid cali gaduud masegawaa galcad yani ma la soo koobi karo intaas oo maxaan ku dhihi lahay deegaanka runlugood oo degmo ah intaas oo dhan waxaa lagu xoreeyay muddo shan iyo toban bilood ah marka arrintaas waxay kutusaysaa guul weyn oo runtii eh, la taaban karo in laga gaaray la dagaalanka argagixisada Eh, waana weliba rikoor ay jibisay yacni maxaan ku dhihi lahaa dowladda soomaaliyeed in muddo kooban oo intaas la eg intaas lagu xoreeyo marka waan hambaleynayaa ciidamada qalabka sida ee guushaas taariikhiga ah ilaahay uu sabab ka dhigay inay gacantooda maxaan ku kusoo hoyato Eh, markaan dagaalkuna de waa dagaal xaq ah markaan saas leenaha anigu ma iska dhahayn ilaahay qur-aanku wuxuu ku dhahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun Eh, culimaadudiinka soomaaliyeed shirweyne ayay qabteen shirweynihii ugu dambeeyey culimaadudiinka soomaaliyeed waxayna ka soo saareen ifto ah in nimankan shabaab la baxay ee khawa- inay yihiin khawaarij isla markaana ay bannaan tahay bal ay waajib tahay in lala dagaalamo markaan eh, ciddii ku dhimantana in ay tahay shahiid fii sabiilillaahi markaan halkaas marka waxaan rabaa dee bogaadin kadib inaan ilaahay subxaana wa tacaala intii ku shahiidana aan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu baryayaa in uu shahaadadooda ka aqbalo intii ku dhaawacantana in ilaahay subxaana wa tacaala uu dhaawacooda bogsiiyo mar haddii dagaal lagu jiro waxaa waaye guulahaas inta la gaarayo de waa dagaal mararka qaarkood waxaa imaan kara culaysyo waxaa imaan kara cadowgu inuu maalaha qaar oo maxaan ku dhihi lahay dhib ka geysto oo ciidanka ay wax soo gaaraan de waxay hadday ciidanka soo gaaraan mar haddaad xaq ku taagan tahay adiga ood xaq ku dagaalamaysid waxaa waaye waxaad ka sii helaysaa uun geesanimo ilaahay qur-aanka waatuu ku dhahay famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wama stakaanuu yani marka waxaan leeyahay ciidamadana qalabka sida falaa tahinuu walaa taxzunuu waantum bilacluun guulaad gaarteen argixisaduna marka waanta waxay maraysaa ramiqi ugu dambeeyey ruuxdii yar ee ugu dambeysaa ku jirto ee marka waa gebogebo waa naflacaari waa neef genangeeda kama leexdo marka inta yartaana ilahay idinkiis waa dhammaystiri doontaan shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa qeybihiisa kala duwan ee bulshada hadday aha lahayd ganacsato siyaasiyiin culamaa udiin haween dhaqan inay ciidamadaasi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda dan qaran ay la garab istaagaan hiil iyo hoob cid walbana yacni wixii kaalintii kaga aadan fattaqullah ma sadactum inay kaalinteena qaadato ciddii afku garab istaagi karto ciddii adinku garab istaagi karto ciddii maalku garab istaagi karto waxaan aaminsan inay waajib ku tahay in la garab istaago ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dagaalka ka dhanka ah iyo argixisada waana national issue waaye waa arrin yacni yacni ah maslaxa liljamiic ma garanaysaa marka dowladdeena muddadaas kooban inay guushaas ku gaartay waxay daliil kugu tahay in feeska koowaadna uu insha allahu tacaala gebagebe maraayo feistu feistirin ilaa idinkiisa uu lagu soo gebagabay doono ilaa albaari wallaahi waan waxaan isleeyahay dabcan eh, dagaalka argixisada lagula jiro de waa eh, runtii waan kala qaadaynaa de in in la fashiliyo waa faldembiyeed markaan cid kasto ama siyaasi ha ahaato ama qof iska caadi ha ahaatee qaada tallaab yacni ka dhan ah ciidamada qalabka sida iyo dagaalka lagula jiro argagixisada ama tallaab loo arkay inay dhiirigelinayso argagixisada ama argagixisada wax u tarayso ama yacni dacaayaad kaadiba ah been iyo kotragteen ka faafinayso howlaha dagaalka taas dabcan waa faldembiyeed oo hadda marka la yihahda fashilin de fashilin waa dembi taas waxay u taala heedaha amniga iyo garsoorka dalka ayay u taalaa inay shaqadooda ka qabsadaan ani ma aaminsani siyaasi ay u bannaan tahay in uu yacni farageliyo howlaha ciidamada qalabka sida laakiin dhanka kale eh, waxaan ugu baaqayaa guud ahaan siyaasiyiinta Eh, ama kuwa xilka hayo ama kuwa aan xilka haynin kuwa hore usoo qabta kuwa hadda damaca ku jiro kulligeenba inaan horta garab istaagno ciidamada qalabka sida labo inaanan siyaasadaynin howlaha la dagaalanka argagixisada oo maaragtay aanan marna eh, yacni haddii ilaahay kuu ron yahay in loo midoobaa la rabaa la dagaalanka argagixisade in aan siyaasad ka dhex raadino arrin wanaagsan maahan marka aniga arrintaas waan ka digayaa waxaan leeyahay dee qofkii halkaas wax ka dhan raadiyeysana horena waan u caddeeyey haddana waan leeyahay iimaanka iimaankeeda allah geliyo carabtu waxay tidhahdaa wamaa hakada tusaaqu libil marka sidaasi geela looma kaxeeyo dalka dagaalow ku jiraa xaalad dagaal ayaa lagu jiraa argagixisadu cid ay u turaysa ma jirto waa kuwa dadkeenna hooyooyinkeenna iyo maxaan ku dhaha carruurteenna iyo yacni culimmadeenni iyo shacabka guud ahaan iyo aqoon-yahankii dariiqyada darsan darsan ugu laynayay marka waa niman yacni horor ah oo wax ay dhaafayaan al- alyaabis waalakhdar aan dhaafayn marka nimankaas argagixisada ah oo khawaarijta ah oo culimaa-udiinka soomaaliyeed intay ka fariisteen ay saareen maxaan ku dhihi lahay ifta dul saareen inay yihiin khawaarij ay waajibtay in lala dagaalamo ani waxaan aaminsanaha siyaasi majaal uga bannaan aan ahaynin inuu ciidamada qalabka sida iyo dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku garab istaago arrinta la dagaalanka argixisada majaal aan ahayn oo ka bannaan ma jiraan aaminsana ciddi majaal aan ahayn halkaas qaadee argagixiso wax u hiilihaayo ilaahow yacni wax intay doonaan la yaraadeen ee ku dhaaqdana tan waxaan aaminsanaha waan uga digayaa waxaan u arkaana inay arrin wanaagsan aynan ahaynin markaan eh, cid kastoo arrintaas tallaabtaas ku dhaaqaysana waan ugu digayaa siyaasiyiin haddaan nahay ama xil hay ama ha haynin arrintan waa national issue waa dagaal xaq ah ciidamada qalabka sidana dowladda soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed ee iska leh difaaca shi- shi- dalka iyo dowladnimada iyo diinta ay u taagan yihiin garab istaagay naga mudan yihiin marka waxaan leeyahay yaanan siyaasadaynin sidaasaan leeyahay aragtidii waa taa dabcan eh, horan waan u caddeeyey shacabka soomaaliyeed ee waan waxaan ugu baaqayaa dabcan shacabka soomaaliya waxaa looda ogsoon yahay dagaalkan hadda uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed mudane xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo shacabka soomaaliyeed dee waa garab istaag weyn bay muujiyeen waatay ciidamadii iyo shacabka xitaa hubka u qaatay ciidamada ay ka barbar dagaalameen waan kusii bogaad waanan bogaadinayaa waanan kusii dhiiragelinayaa ilaa dalka oo dhan laga ciribtirayo argagixisada oo maanta yacni ramaqi ugu dambeey ama ruuxi ugu yaraa ugu dambeeya uu ku jiro shacabka waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida kow inay wax macaamil ah haba yaraatee inaynasan la sameynin argagixisada argagixiso waddanka waa ugu dhammaatay ilaa idinkiisu waa jabeen waa la arkay runtooda tabartoodana waa la arkay markaan inay shacabka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay dowladda iyo ciidamada qalabka sida ay garab istaagaan waxaan hadda wada ogsoonaa magaalada muqdisho isbeddel weyn xagga nabadgelyada inuu ka dhacay markii haddii ilaahay kuro yahay arrintaas laftirkeeda waa arrin bogaadin mudan shacabka soomaaliyeed nabadgelyadooda ha ilaashadaano natiijooyinka wanaagsan ee la dagaalanka argagixisada feeska koowaad laga gaaray oo manaadiqda iyo gobolladii degmooyinka ugu muhiimsanee farahooda laga baxshana aan ilaashano kuwa dicaayadaha raqiista ah yacni me- la- meelaha la taagan ee facebook kusoo qorayana waxaan leeyahay ku kodsoomina malafaadkaa iskaaga qasan malafaadku waa inay noo kala duwan yihiin danta caamka ah oo maslaxa liljamiicahana waa inaan ku midaysannahay dhanta khaaska ana inaan dhinacaan iska dhigna waaye markay xaaladdan oo kale ay taagan tahay waa in la midoobaa shacabkoo midooba ciidamadiinana garab istaaga ciidamana waxaan leeyahay waad guulaysateen wax yaraa idiin dhiman garabkiina aan taagannahay ee labalaaba bacsiga fulusha shabaab iyo argagixisada ilaahay idinkiisu intaasaan intaasaan shacabka ugu baaqaya kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga
guddoomirmashkuurinka warka caawintaasa kusoo gudgelinaya